Shaqaalaha Golaha Mihnadlayaasha Qaranka ayaa Muqdisho loogu qabtay tababar ku saabsan xakamaynta shaqada umulisooyinka. Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay ururada caafimaadka, bahda dhaqaatiirta dalka, aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Xoghayaha Golaha Mihnadlayaasha Caafimaad Dictor Maxamed Maxamuud Cadow ayaa ka waramaya tababarkan.
Inay maanta aan furno tababar oo loogu talagalay inay qaataan shaqaalaha NHBC-da. Sidaan wada ogsoonahay markaa rabtid inaad shaqo qabatid waa horta waa inaa wixii aad shaqada ku qaban lahayd inaad taqaanid oo lagugu tababaray. Waxaa jiro dukumenti oo dowladda Soomaaliya iyo hay-adda UNFPA ay wada diyaariyeen oo loogu talagalay regulationska iyo sida loo kontaroolo shaqaalaha ka shaqeynayo umulisooyinka Soomaaliyeed. Ayagana curriculumkooda iyo waxbarashadooda iyo dhamaystirkooda markii lasoo dhamaystiro waxaa dowladda ay ka fikirtay iyo hay-adaha la shaqeeya oo igu horeysay u n f b a bal qofkan oo umulisada ah regulatory framework oo ku shaqey lahaa in la dejiyo maxaa horta laga rabaa qofka umulisada ah inuu qabto marka laga soo tago qualificationkiisa iyo wixiisa qaabkoo u shaqeynaa maxaa mas-uuliyaada oo saaran maxaa laga rabaa inuusan sameynin intuu ku jiro howlihiisa maalmeedka marka kan ma naqon doono tababarkii ugu horreeyey insha allahu tababaro kaleeto oo isxigxigo oo kor loogu qaadayo awoodda iyo kartida shaqaalaha oo ka howlgalo n h b c da ayaa insha allahu aan soo qaban doonaa maanta waxaan ku bilaabna marka midweveriga waxaan ku xiji doonaa haddana maxaa la yidhahdaa health professionalska kaleeto oo shaqada mataqaanaa laga rabo inay qabtaan waxaan u mahad celinaa hay-adda u n f b a oo muddo la shaqeynaysay wasaaradda caafimaadka haddana naqatay hay-addii ugu horreysay oo n h b c ga iyadana la shaqeysa tababarkan oo socon doona muddo afar maalin ah ayaa door ka qaadan doona horumarinta shaqada umulisooyinka